horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa malaag sheekh mukhtaar sheekh aadan yarow malaaga guud beesha reer luwaay horta waxaan maxad u nagayaa alla subxaanahu wa tacaala yaa maxadda iskale markaas kadib maxaddaas kadib horta aada ugu xunnahe inay sameeyaan reer buldeen ayadoo dawlad jarta ah oo maamul la yaqaano oo ugu yaraan toban iyo todoba sano dhisan meeshii laga rabay in ayagu wax badbaadiyaan inay dad odow ah oo ummadda islaamka o dhan odow ku ah sababtooda u baabi'iyaan qoomiyid ku dhex shaqaysanayso ayada mug ayaga mugantooda ku jaro oo ayaga hoos tago inay koofur ahaan u baabi'iyaan horta arrintaas aada iyo aada ugu xume waxaan kaale maxad u celinayaa mar labaad mar saddexaad guddiga badbaadinta koonfur galbeed oo isku dayay dadkooda oo la gumaadayo dhibaato loo geystay darees weligooda aan qaadana ayagoo shacba intii loo geliyay la yidhi shabaab baatiid dadna lagu laayay u dhanteen oo haddaba u geeriyoodeen si xuna loo dilay si bani aadamka loo dili karan baabuur dabadeed lagu xiray sida maqaaligu ah laba wiilo koonfurta kasoo jeedo gaar ahaan bay iyo bakool reer budleen dad walaaleen dad islaameen dad aada iyo aad hadda marka la yidhaahdo beelaha tigli marafle iyo puntland dad waxay ahayeen alaaqaad badan ka dhexeeyo waxaa xasuusinaya reer puntland sida madaxweynaha puntland iyo saraakiisha iyo suldaaninta dhammaantooda genaraal morgan markii ku jabay meesha la yidhaahdo jilib jamaam iyo kismaayo dhahdood ama kismaayo laf ahaanteeda wixii meesha kasoo fokaday janankaas la socday waxaa soo badbaadiyey beelaha digli mirafle madaxweynihii hore cabdullahi yuusuf axmed allah u naxariiste markii la yidhi odayhumo daarada way ee alsuga la yidhi oo jowhar isagoo degan dadkii soo guuriyey magaalo madaxda baydhow soo dejiyey waa degli maraf sababteedan u nagatay inay muqdisho saas kusoo galo madaxtooyada saas ku fadhiisto puntland waxaan ka rajaynayn haddii unugan eh degel iyo marafla inay abaal ku leene inay noo abaalkuda doonaan saasaan ka sugaynay kama sugayna maanta dawladda puntland maamulkeeda inay degel iyo marafla baabi'iyaan ganacsigooda ku ciyaaraan dad halaynaha ka tumaan dad hindhaha ka musbaaraan dad ma arkaysaa gacmaha ka guuraan reer puntland waxaa leedahay dee dad gaalea ma tihin dad islaamay baa tihin nab caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man shaqa ummati shaqa allah ninkii islaamka dhaw allaha dhawow waa habaariy salawaatullahi wasalaamu calayh gaar ahaan ulmaawdiinka maamulka puntland ku dhex jiro ama ha ahaadeen dad maamulka ka tirsan ama ha ahaadeen dad masaajidaha wax ku akrinaya unaga shabaab koonfurta kama tirsan shabaab dad ummadda oo dhan la dirirayo wamaca dalika ilaahay uri walaa taziru waasiratu wasra ukhra war nin muuriyaan haddii oo reer buntland wax halaayo maa koonfura loo qabsanaya koonfur uma qabsada karto puntland waa nin muuriyaane nin ummadoo dhan laynayo haddii maarday wax sameeyey dadkii afka mayda luuqada may ku hadlahay baa loo ekaadaya taas diinta islaamkana ma qabto qaynuunkana ma qabo adduunkana waa u sheegayna waxaan farayaa reer puntland madaxweyne abduuley iyo rag isagoo xukumo war walaalaaneh darisaneh dad aada iskugu fiicananeh dad wax badan soo qiisadayaaneh war dhibaatada kala kacayaan maaragtay reer puntland magaaratadooda dadka kasoo jeeda digli barab war ka dhici war cad way sida hadda ma arkaysa dadkii meesha gaaray ama reer puntland lafaantooda hadda ma aragtay idaacadaha kasii daayan oo aniga ugaaskan maqlayay waa muuqiru calaa nafsu inay darteen inay dhibaataas geesan waxaan ka rabnaa marka bini aadanka haddii wax geys walaalkaada haddii gacanta ama lugtaada gaarta gacanta ugu tiraalaya reer puntland ayagaa laga rabaa qaabku wax u maaraynaya unagu walaalnimadii shalay u badbaadinayni walaalnimadii shalay maarta morgan iyo ciidankiis u soo badbaadinay walaalnimadii shalay cabdullahi yuusuf jowhar uu soo qaaday iyo ciidankiis unagu ilaa muqdisho u keenay ugu dhammaanay tii weli waa hayna waxaan ka rabna si deg dega intiab shaksiyaalku ku jiraan ka siideeyaan intii dhammatiin in lala xisaabtamo inay ogolaadaan waa gasbiya walaalayaal dadka dad islaami way man qatala nafsan bigayri nafsin oo fasaadin fi lardi fakaanama qatala nasa jamiica war dhiigga islaamka wax la qaadan kara ma nin qof islaam el dilo oo dembi la-aan dilo waxaa lamiday ummadda oo dhan islaamkeena la laayay meesha madaxweynea ka jira oo dawladda ka jirta oo xukuumada dhisan oo maamul soo jareen ah oo la rabay maanta soomaaliya inay ku tiirsato meesha laga rabay waa ayay dee haddii masaajidka ay laka yeerto dee meel lagu baxsanayo male reer buntland waxaa dardaariga ah ummaddaas in la badbaadiyo ummaddaas inay dibdima dhibaato kalan ka dhaban in xisaab ogolaadaan dee jahliga waa laga bahay ina qabiil maanta lusu lahayo dee dhegee dagaalna nagama dhaxayn dee haddii ayagaa laga rabaa inay adaayaan unuga digil iyo marafle wixii ka tawanaya inay sheegano yidhahdan dagaal baa naga dhexeeyo waan ka rabna ma aha haddii arrintaas an ahayn hadgudubka ayaga sameeyeen mid loo dulqaadan karo ma aha gobasha inay gaadaana laga rabaa inay arrintaas dadka ka garbaxaana laga rabaa wixii dhantay inay maartay dadkii arrintaas ka dambeeyay inay maxkamad soo saaraana laga rabaa sidii dawlad de meesha dawlada ka dhisana idba lagu mahadgudubko haddii maanta dalkaas puntland dawladan ka dhisan aan lahayn qabiila ahri lahayn qabiila marday dabada ka koranay puntland waa dawlad jirto oo maamul jirto oo maamulada soomaaliya maamulka ugu hog badana kama tagin dadkeedana waa dad aqoon leh oo cilmi leh sida unuga qabay laakiin waxa ay la muuqato aniga ka-uwaas ahaan dee masaajidka qayla ka yeertay hagee loo arkay walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad dadkaas anti hadda la laayay waa la laayay intii kale hala badbaadiyay waxaa kale hadda xusub badan oo hadda isoo gaartay in rid maxaabiis ahayay oo dadka lagu hadgudbay ka mid ahay hadda lasoo daayay waa ku mahadsantiin inta kalena soo dhamaatay reer guugaad meelaha digli marifle walaalo baa dimoowi ma ahan dad odow idinku ah ma ahan khaasatan ninkii la arhay farol intii farol ma arkaysaa madaxweyne ka ahayay meesha ayada digli marifle way ku badbaadayaan markii abduuli madaxweyne ka nagtay beelaha digli marifle si khaasa lagu gumaadaya baad baa laga qaadanaya taas uma dulqaadanayn baydhabo puntland way dharaaran ma jeertan wuu dharaarin daaradoo dhan way dharaarin dee idba wax looma geysan kara qof shaftaan lagu mahadgudbo haddii la ajili dhacdo in lagu hadgubo tiirkaan soo saarayna sidaas oo kale waxaan ka rabnaa madaxweyne abdiweli farol oo horey madaxweyne u ahayay oo nin aad unugu u jecelana ahayay inay arrintaas u gundoodaan fadhigana ka kacaan waana naga garbahaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu